barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadayada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah oo bisha februaayana ay tahay sagaal iyo labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona ismaaciil xuseen farjari anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aan idinku hayno idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa dhallinyarada iyo farsamada casriga ah boqolkiiba sagaashan waqtigayga internet maba ka jaadsamaba aniga mana isticmaalo laakiin waa galaa dhici karta facebooka asxaabta qaar waa kala xiriiraan laakiin waxa runtii aad uga bartay ee ma malaysan kartaan hadday ahaan lahayd culum aan weligay jaamacada aanan ku dhigteen sidoo kale waxaan idiin haynaa qaar ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed oo ka hadlaya waayaha ku xeeran dhinaca siyaasadda maraykanka soo dhowo dhalintaa hogaamisa xaqoodana lama dhaco waxaa meel loo dhigaa soomaaliya iyo dhankeedana inta aan dhallinyarada ahayn baa dhexda iyo dhuuntuba u wada xidhantaa dheeftana haysta xilalkana dhammaan sida dhinacii heesaha ayaan iyana ka madhnayn barnaamijka waxaana idiin haynaa
khilaafaaan kun dheeray u dhex yaalla orida reerka ku dhaqaysiyo
waxaad kaloo maqli doontaan sheekooyin iyo qodobo kale oo xiiso leh oo aad kaga bogan doontaan barnaamijkan dhallinyarada maanta balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida qaramada midoobay ayaa qorsheynaysa inay bilowdo geynta maanta oo isniin ah kaalmo dad gaaraya boqol iyo konton kun oo dad ah kaalmo loogu talagalay oo suuriyaana iyadoo ay jirto colaad kala qoqobtay waddankaasi hase yeeshee dadku ay u muuqdaan in ay ka soo kabanayaan iyadoo maalmihii saddexaadna ay socdaan dadaallo looga soo horjeedo goobaha ay ka socoto geynta kaalmadaasi kala qoqobnaanta iskuduwaha mashaariicda suuriya yacquub el hilo ayaa waxa uu sheegay in geynta cuntada xilliga loogu talagalay ay tahay inta u dhexaysa isniinta iyo jimcaha waa fursad aad ugu weyn oo ay haystaan dadka reer suuriya shantii sane ugu dambeysay ayuu yiri isku duwaha mashaariicda xaba joojintan ayaa waxa ay bilaabatay dhinaca kale ee cuntooyinka lagu geenaya goor hore oo sabtidii ah marka laga reebo sheegashada in ay labada dhinaca isku haya siyaasadda mid walbaba uu sheeganayo inay hirgeliyeen xabad joojintaasi daraasad cusub oo la sameeyey ayaa daaha ka rogtay in ay labanlaabantay ama uu labanlaabmay hubka uu shiinuhu u dhoofiyo dibadda shantii sano ee ugu dambeeyey waxaana dalkani ka mid noqday dalalka safka hore kaga jira dhinaca iibka hubka intii u dhexaysay laba kun koob iyo toban ilaa laba kun iyo shan iyo toban tirada hubka shiinuhu u dhoofiyo wadamada dibadda waxay kor u kaceen qiyaastii siddeetan iyo sideed boqolkiiba shiinaha ayaa ah dalka saddexaad ee hubka ugu badan dunida u dhoofiya waxaana ka horeeya maraykanka iyo ruushka
duhur wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta aynu ku bilownay magaalada boosaaso waxaa ka dhacay dood ku saabsan isticmaalka dhallinyarada ee dhinaca farsamada casriga ah iyo weliba habaraha isgaarsiinta doodan waxaa soo abaabulay ururka ardayda ee nahda waxaana ka qaybgalay ardayda jaamacadaha iyo kuwa dugsiyada kale wax ka barta wariyaha v o eda ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan eegaya urur ardayeedka nahda oo ka mid ah ururada ka jira magaalada boosaaso ayaa maanta waxa ay ardada u qabteen dood ku saabsan isticmaalidda tiknolojiyadda waxayna dhallinyaradu aad u kala fikir duwanaayeen aaladda tiknolojiyadda noocyadeeda kala duwan taas oo lagu soo bandhigay faa'iidada iyo weliba dhibaatada ay leedahay isticmaalidda xilligan iyo weliba faa'iidada tiknolojiyadda dhammaan inta miidiya nagala soqortogta inaan ugu bishaareeyo inay nahay inagu dad nasiib leh maadaama ay nool nahay qarnigan kow iyo labaatanaad dadkii naga horreeyey awoyaasheen iyo ummad badanoo inaga naga horreysay waxaynu haysano ma haysan hadday safrayaan shan waxay ku qaadan jireen maalmoodyo ka badan hadday rabtaan inay waxbartaan waxay u safri jireen wakhti dheer oo inay cilmi dalab dalab cilmi waxay uga gudbi jireen qaarada badan inagu maanta inagoo fadhina kursigeenii gurigeenii sariirtaada jooga wax kasta baran kardha wax kasta ood u baahan tahay halkaas ka baranaysa marka waxaa labaatan la dhaho tiknolojiyadu waatan adduunka ka dhigtay qarya Ee, runtii waxa dhihi karaa ee, sidii ugu wanaagsaneed weli loogama faa'iidaysan oo internetka maanta qofki si fiican uga faa'iidaysta waxa weeye runtii horumar badan buu noloshiisa ka samayn karaa laakiin annaga waxaan inta badan ka ga- ka isticmaalnaa oo keliya waa whatsappka iyo facebooka labadaasna waxa weeye qofku ee, si dee asxaabtaada iyo ehelkaaga inaad ku xiriirisid maahane wax cilmi kaaga kordhaya ma aha laakiin haddaa geshid ee, internetka uga faa'iidaysid internetku waa jaamacadan macnaha wax kasta maanta uga baahan tahay ama fildiga aad baranaysid waad ka heli kartaa hadday ahaan lahayd science hadday ahaan lahayd arts hadday ahaan lahayd ee, culumta kale kulli waa macnaha wax ka wada heli kartid marka waxaan codsanayaa dhalinyaradu inay internetka uga faa'iidayso sida ugu fiican ugu macquulsan oo ee, aad uga haddaa maanta casharka aad maanta qaadanaysa ama beri u baahan tahay internetka waa ka helaysaa aniga personally ee, internetka aad baan u isticmaalaa laakiin aad uma isticmaalo ee, ee, ee, maxaa la dhahaa waqtiga micnaha culumta kale aan ka raadinaya baa ka badan waqtiga kale ama facebook ama kuwa aan ka isticmaalayo boqolkiiba sagaashan waqtigayga internet maba ka jaatamaba aniga mana isticmaalo laakiin waa galaa dhici karta facebooka asxaabta qaar waa kala xiriiraan laakiin waxa runtii aad uga bartay ee, ma malaysan kartaan hadday ahaan lahayd culum aan weligay jaamacada aanan ku dhigteen baan ka bartay tiknolojiyaddu waxa weeye midda sababaysa adoo maraykan jooga inaad la sheekaysatid qof jooga boosaaso sidii laba qof oo wada fadhiya inaad xogtiinna u kala heshaan inaad is aragtaan video call inaad samaysaan waa tan sababaysa tiknolojiyaddu ayaydaa oo baadiyo joogta inay telefoon haysato adiguna aad telefoon haysatid ay ku soo wacdo xataa telefoonkaagu hadduu dansan yahay kumee kuu soo dhacaya ayaa ku raadinaysay arrin yar oo qiso ah oo iga qabsatay teknoloji hadda laga hadlayay facebooka buu ahaa dabcan Eh, waxaa dhacday xilligii nimanka yuhuudda ahi ay weerarayeen marinka khaza konton beri dagaal socda buu ahaa markaasaa waxaa dhacday marka waxaan aad u dhe- u daawan jiray una dhegaysan jiray una raadin jiray wararka ka soo cusboonaada dhin- dhinacaas nin marka saaxiibkay oo waqti ma isbaran doono sadaaqa iftiraadiya la yidhahdaa sadaaqadaas hawada baa la yidhahdaa saaxiibnimada hawada aan isku naqaano hadda meesha uu fadhiya abubakar baa la dhihi jiray abubakar baa la yidhahdaa marka abubakar alcabaasi ugu qorayd meesha oo carabiya markaasaa waxaa dhacday een, warar wuxuu soo dhigaa aad u badan oo oo waxa weeye la xiriira qadiyadaas la xiriira waxa saaca bisaaca inuu la socdaa moodaa daqiiqad daqiiqad waxaan u qaatay marka qof falastiin jooga oo falastiiniya ninkuna xoogo u casaa facebook waxaa u saaran sawir xoogaa casaana u saaran marka waxaanba iska dhalaacsiiyeyba inuu waxa weeye yahay qof falastiini inuu yahay dhowr jeer baan ah, hadalladiisa kommentigareeyey markii dambe waxaan isugu soo gallay inaanu caad u wada sheekaysano cari baan ku wada sheekaysanaynaa marka soomaali maaha Sooma- cari baan ku wada sheekaysanay markaasuu waxay igula yaabnaa marka wuxuu ahaa yaabka meesha ka soo waday wuxuu yidhi aniga soomaali baana saniya soomaali bal hadda soomaali ku hadal baan ku yidhi soomaali ku marka anigoo weli soomaaligii u bedelin buu wuxuu yidhi xaggaad joogtaa saaneen qardhaan jooga qardhaan markaa jooga xaggaade markaas wuxuu yidhi aniguna qardhaan kula jooga ninkaa waxaa garanaya galabtii maalintaa wada sheeg- duhurkan wada sheegsan galabtii meel baa ku wadan bal isugu nimi marka laga soo tago dhibaatada ay dhallinyarada ka dhaxlaan isticmaalka aaladaha kala duwan ee teknolojiyadda sida facebooka iyo whatsappka ayaa waxaa jira dhallinyaro iyaga si saxa uga faa'iidaysta kuwaasoo ka hela macluumaad u baahan yihiin sida waxbarashada iyo weliba waxyaabo kale yuusuf maxamuud v o a boosaaso
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haddii ay ku dhaafaan barnaamijyadani waxaad ka bogan kartaa bogga waxaad booqan kartaan ilaa hadee boggeena v o a somali dot com adigoo idaacadda duhurnimo dib uga dhegaysan kara sidoo kalena haddii aad fikrad haysid ku saabsan barnaamijkan waxaad noogu soo hagaajin kartaa somali at v o a news dot com haatanna dhinacaas iyo muqdisho mahad diiriye cabdi waa hal abuur da'yar oo suugaantiisa xoogga ku saara dhalinyarada iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan siyaasiyiinta iyo dhaqameedka abwaankan ama hal abuurkan da'da yar ayaa qabo rajo wanaagsan oo ah in ay dhalinyaradu yihiin cidda leh codka ugu badan ee dalka waa haddii doorasho ay ka dhacdo oo ay codkooda dhiibtaan laakiin ay jiraan culaysyo badan oo haysta wariyaha v o a ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa waraysigan la yeeshay xuquuqo fara badan aa naga maqan xaq waxaa naga maqan siyaasi ah xaq waxaa naga maqan tarabiyeyn ah xaq waxaa naga maqan wax alla wixii xuquuq dhalinyar ay lahayd oo dhan marka laga fiirsho dhasha afrikaanka iyo dhankaa iyo reer carbeed dhammaan yurubtaa arkee maraykanka soo dhugo dhalintaa hogaamisa xaqoodana lama dhaco waxaa meel loo dhigaa soomaaliya iyo dhankeedana inta aan dhallinyarada ahayn baa dhexda iyo dhuuntuba u wada xirantaa dheeftana haysta xilalkana dhammaan sida waan gartay marka waxaad xoogga saartaan dhallinyarada iyo ka fogaanshaha qabyaaladda iyo wax badan baad ka hadashaa intaan ka arkaya marka marka laga hadlaya dhanka gabayada ku muujisaa tusaale ahaan dhallinyarada iyo dalkoo kale gabaygan adugu magac darta sidee buu ku yimid wuxuu ku yimid waashir maamul goboleed lagu samaynaya ka qayb galay dhallinyaradii xuquuqdoodana u doodaya marka aad qof xuquuqdiis u doodayso haddaad aragta asagiyo dulmi ku jira inaad ka hadashaa ku habboonta marka dhallinyaro waxaan arkay dhowr jeer qoryo iyo hub isku sidato ogaasiye iyo odayaal ay kala celin waayeen marka ogaasiyadwaa dhanka ciidamada oo qoryo isku sita wacyigelintoodan ka qayb qaadanayo meeshana maamul baa lagu samaynaya dhalintii baan u tegey gabay yar oo aan ugu tilmaamahayo in laga gudbay in qoryo iyo qabiil la isku qaato ayaan u sheegahayey marka waxaa idhi da'yartii degaankahay dalka kuwa u harayow doorkeenni baa yimid dirirtii qabiilada in la daaye baa timid dooxaysi iyo tuug iyo doon afduubkii in la diida baa timid diin lagu gambado oo dadka lagu hajuumana dulmi aad u weyniyo dembi inay tahaa timid nin walbaa degaankii inuu dowladeeyo dib u dhisa ayaa timid anna doorka maanta haddee leyda maansada waxaan ula dan leeya waa inaad dareentaan dagaalladana daysaan dabka naga bakhtiisaan duubabkeenna dhaqanka iyo ducaaddana xushmaysaan maad dugsiyada aadaan diinkiiyo shareecada dowladnimada barataan maa dalaga beertaan dunyadiinna dhaqataan maa kalluunka dabataan dubataan malayga maa ditoora noqotaan dawaysaan carruurada dalka hooyo oo idin isagaana deeqan baa difaacudeelkeeda maansadan waxaan doodii kaga ha nin walbuu dan taha garo abi doona nabad noqo oo dugaasho qarannima ay nimankii dhallinyarada halkaa ugu tugo
dhawaan waa gabay yaable waa gabay xiiso badan waa gabay fariin ahaan waxba aysan ka dhinnayn marka dhallinyaradu kii sanana ayagaa la yidhaahdaa inay wixii dalka dhaca qayb ka ahaayeen amni darrada ayagaa hub ka watay baynu joognaa barnaamijkii dhallinyarada v o daad la hadlaysaa maxaa isbedelahoo hadda kuu muuqda hadda waxaa ii muuqda dhallinyaradii horta waa soo socdaanoo hankoodii iyo himiladoodii waa soo kacayaan laakiin waa la hortaagay waxaa hortaagan odayaashii qabiilka iyo siyaasiyiinta waa loo tashtay dhallinyaradii odayaashii waxay ku leeyihiin labaatan jir intuu geed ka boodo wuu tala ka boodaa ayagoo raba maamaha jirto soomaaliya ku maamaado soomaalida been waa jirta laakiin been kuma maamaado laakiin xilli kasta iyo qof kasta oo dhallinyaraha ku yidhaahdaan ayadoo la rabo qofka xumaanta sameyn in loogu maamaaho kale dhallinyaradii odayaashii waxay ku hanjibinayaan kelmadda maamaahda siyaasiyiintii waxay rabaan in loo sacabtumo waxay ku leeyihin mustaqbalka beriyaata midka maanta inaan noqdo waxay ii diidan oo igu hortaagan waakee doorashooyinkii awal han weyn baan ka qabnoo boqolkiiba toddobaatan iyo shan in ka badan weeye soomaaliya dhallinyarada la yidhi waxaan rabnay oon ololeynayno haddaan nahay dhallinyarada soomaaliyeed in haddii doorashada ay noqoto qof iyo codkii inaan dhallinyarada isugu shubno oo aan xaqeenii dhacsanno laakiin way dhici weyso kiina hadde oday baa la hoos tegaya odaygiina wuxuu ku leeyahay maandhow waa laga yaabaa inuu si kale ku wajaho waan gartay gabayo badan baa jiro isla arrintan aad uga hadashay marka haddaan gabayga xiga soo qabanno maxaad ka mid kaloo mid kaloo haddeertaan aan rabo inaan dhammaystiro soona saaro ayaa jira oo qaybo badan dhinacyo badan taabanaya gabaygan xaqdoon baa layidhahdaa xuquuqda ka maqan ee dhallinyarada ayaan ku doonayaa silsilad buu noqon doonaa haddii ilaahay idmo oo walaaley dhinacyada ay uga maqan tahay xuquuqdaana ku tilmaamahayaa laakiin waxaa soo badatay cabdiqaadirow qof kasta oo idaacadda ka hadla wuxuu leeyahay dhallinyarada dembiga iskale calankan iyo xorriyaddan iyo sharcigan iyo nidaamkan iyo dalkan iyo xuduudahan maalin walba la fardafardaynayo lagu doodayo in dhallinyara dhiiggooda ay ku keentay lama oga kaasi wuxuu ahaa mahad diiriye cabdi oo ku nool magaalada muqdisho wuxuu u warramayey wariyaha v o ee magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo washington idinka imanaya sahra maxaynoo xiga waxaynoo xiga haatan kaalimihii heesaha ee dadweynaha aynu ku nasin jirnay codka baxsan ee maxamed biike
raja dhabaqde wakhay ay taladu dheeli inkastuu dhammay jiray ragii wixii dhacaa markay xaaja dhabaqde wakhay ay taladu dheelido inkastuu dhammay jiray ragii wixii dhacaa khilaafahan kun dheeray u dhex yaalla orida reerka ku dhaqaysiyo dadka hadda adi dhalasha ku xiga sidee loo dhammaynaya khilaafahan kun dheeray u dhex yaalla orida reerka ku dhaqaysiyo dadka hadda adi dhalasha ku xiga sidee loo dhammaynaya kala dhimasha oo iman sidee loo dhayaanaba farxaddaada waxu dhimay kala dhimasha oo iman sida loo dhayaanaba farxaddaada dhaawacay noloshu baa dhismaha guudu dhadhan waxa ay ku leedahay wanaag la isku dhowrtee isku fiirsiga dhib ah noloshu baa dhismaha guudu dhadhan waxa ay ku leedahay wanaag la isku dhowrtee isku fiirsiga dhib ah hadduu meel ku dhega ruuxu ka kalena dhimbiil shido isdhegaysiga lumaa wayna kala alla dhaqaajiyaa isma reer yagleelaa hadduu meel ku dhega ruuxu ka kalena dhimbiil shido isdhegaysiga lumaa wayna kala alla dhaqaajiyaa isma reer yagleela kala dhimasha oo iman sida loo dhayaanaba farxaddaada waxu dhimay kala dhimasha oo iman sida loo dhayaanaba farxaddaada dhaawacay kala dhimasha oo iman sida loo dhayaanaba waan gartay sahray waxaan filayaa heestaas in waxay ka hadlaysay dhinaca khilaafka qoyska iyo waxaan maqli jiray ee, haddaan la kala roonaan roob ma do marka Aad.
sheekada sida ayay u dhuratay heeskan aad iyo aad kala dhimasho aan iman sidee loo dhayaa nabar baa la leeyahay. marka waxaan filayaa ninka muusigana u timay si wanaagsan buu ugu ugu ugu farayaraystay Music cajiib ahaa heeska saaran aad iyo horta.
aad maxay noo xiga bal haatan gebagabada idaacadda ayaynu kusii dhownahay marka maxay noo waxaa xiga?
inoo xiga haatanna dhinacii isboortiska ama ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horeyno koobka capital one cup ayaa kooxaha liverpool iyo manchester city ku ciyaareen gegada wembley stadium faynalaha koobkaasi ciyaarta ayaa sagaashankii daqiiqa loogu talagalay waxay ku dhammaatay gooli gool soddon daqiiqoo dheeraada lagu daray sagaashanka daqiiqo ayaa labada kooxood ay iska dhilin waayeen goolal hase yeeshee rigoorooyin waxay guusha ku raacday naadiga kubadda cagta manchester city dib markii goolwadahooda reer argentiin wilfred caballero uu noqday halyeygii ciyaarta islamarkaasina uu ka badbaadiyey ciyaartooyda nadiga liverpool saddex rigoora halka liverpool ay celisay hal gool oo qura oo rigorooyinkaasina ay ku dhammaatay saddex gooli gool oo nadiga manchester city ay koobkaasi guusha ku raacday manuel belgrini tababaraha nadiga manchester city ayaa sheegay in koobkaasi uu u muujinayo ciyaartooyda nadiga kubadda xagta manchester city niyad wanaag islamarkaasina ay ku faraxsan yihiin in koobkaasi qaadaan tababaraha liverpool ee cusub club oo doonaya in koobkiisi ugu horreeyey ee liverpool sanadkan uu usoo xirogeliyo islamarkaasina ku guuldareystay ayaa tilmaamay in guuldaro xanuun badan ay ahayd waxaase uu rajeeyey in koobab kale ay ku guuleysan doonaan premier liaga kulamo ka tirsan oo xiise badan ayaa la dheelay nadiga arsenal horyaalka hamiga ka qabtay ayaa u muuqda mid mugdi sii galaya kadib markii gegada old trafford oo ay kula ciyaartay nadiga manchester united looga soo abuutroonaaday saddex gool iyo laba gool marcus rashford oo da'yarta manchester united ka mid ah ayaa laba gool ka dhaliyay nadiga arsenal wax aan ka badnayn saddex daqiiqo gaar ahaan daqiiqadihii sagaal iyo labaatanaad iyo labiyo soddonaad ayuu ciyaartooygaasi labada gool ee manchester united ku hormartay u dhaliyey waxaase gool u dhaliyay nadiga arsenal oo neefta ku soo celiyey daqiiqadii afartanaad den welbeck laakiin waxaa u sadexeeyey andrew harera daqiiqadii shan iyo lixdanaad mused ozil ayaa gool kale nadiga arsenal u dhaliyey daqiiqadii lixdan iyo sagaalaad kaas oo ahaa goolkii ugu dambeeyey ee gegada old trafford laga dhaliyo waxaana ciyaartaasi ku dhammaatay saddex gool iyo laba gool nadiga manchester united ay awoodda ku raacday tottenham hosba ayaa ka adkaatay nadiga swan city kadib kulan gegada white hart line ka dhacay oo nadiga tottenham hosbar gool laga hormaray hase yeeshee laba gool ay ku badashay taasina waxa ay rajo gelinaysaa in horyaalku ay sii ciirsato nadiga leicester oo hadda hogaaminaysa horyaalka leicester oo toddoba iyo labaatan kulan ciyaartay ay hogaaminaysa lix iyo konton dhibcood yeelada tottenham hosbar oo kulmayntaas leeg ciyaarta xillada afar iyo konton dhibcood arsenal kuw iyo konton dhibcood ay iska leedahay manchester city oo hal kulan baaq u yahay waxillada afartan iyo toddoba dhibcood dalka spain haddii aynu eegnana kooxda valerial ayaa saddex gool iyo waxba ku dubatay nadiga levente atletico bilbao oo u socdaashay valencia ayaa waxa ay ku xasuuqday saddex gool iyo waxba deportivo locaronya ayaa la ciyaartay nadiga garanada oo gool iyo waxba nadiga deportivo locaronya afka ciida loo diray barcelonana guul muhiima waxay ka gaartay nadiga sevilla kadib kulan ka dhaca gegada camnou kasoo qaybgaleen toddobaatan iyo sagaal kun lix boqol siddeetan iyo afar daawade ayaa daqiiqadii labaatanaad goolka koowaad waxaa ku hormaray nadiga sevilla waxaana u dhaliyey vitolo waxaase berberiyey lenol messi oo laad xora aad u qurux badan ka dhaliyey daqiiqadii soddon iyo koowaad nadiga sevilla kana dhigay ciyaarta gool i gool hase yeeshee jared bike ee daqiiqadii afartan iyo sideedaad markii laisku soo laabtay goolka guusha nadiga barcelona u dhaliyey ciyaartaasna waxay ku dhammaatay laba gool i gool oo ay barcelona ku awoodroonaatay iyada ayaa hogaaminaysana waxay leedahay lixdan iyo lix dhibcood lix iyo labaatan kulan u ciyaartay atletico madrid oo maalin kasii horreysay kasii adkaatay nadiga real madrid ayaa iskale konton iyo sideed dhibcood lix iyo labaatan kulan la ciyaartay sidoo kale kulmaynta la mid ah waxaa ciyaaray nadiga real madrid oo iskale konton afar dhibcood valerialna xilada labiyo konton dhibcood dalka talyaaniga nadiga kubadda cagta juventus ayaa horyaalka sii dheeraysatay kadib markii ay dubatay nadiga kubadda cagta inter milan kulan ka dhacay gegada juventus stadium laba gool iyo waxba ayaa nadiga inter milan lagu awoodroonaaday labada gool waxaa ka dhalay leonardo benucci iyo alvaro morato oo rigoora ahayd sidoo kale nadiga halas verona ayaa u socdaashay nadiga udinese laba gool iyo waxba udinese ayaa ku odroonaatay zambadoria laba gool iyo waxba ayay fursan kaga adkaatay verona gool iyo waxba waxay kaga adkaatay nadiga genoa carbi iyo atlantana gooli gool ay ku kala bixeen balarme boloyana eber iyo berberejo ayay ku dhammaysteen maanta waxaa dheeli doona lazio sassuolo fiorentina iyo snapoli ayaa ciyaari doona juventus waxay leedahay kow iyo lixdan dhibcood ee snapoli oo hal kulan ugu harsan yahay kulanka maanta ciyaaraysa ah ayaa iska leedahay toddobiyo konton dhibcood romana konton iyo saddex dhibcood ayaa iska leedahay fiorentinana konton laba dhibcood ayay iska leedahay dhegeystayaal xubintii cayaaraha halkaa haynoo joogto
jamaal axmed cusmaan aad buu u mahadsan yahay barnaamijkaasi ciyaarahana isaga ayaa nala socodsiinaya maxaa noo xiga ismaaciil waxaan filayaa gebagabadii mar dhowed waxaynu soo saaray b k oo ka hadlaya kala dhimasho oo aan iman iyo xalka qoyska iyo arrimo kala duwan marka goordhowna dhegaystayaasha waxaynu u soo qabanaynaa hees ay ku luuqayso khadiijafooda oo waayadan laga yaabo inaynaan codkeeda maqlin waa tahay heestaas waxaa la yidhaahdaa haddaan ka dawoobo ayaa heesta la yidhahdaa marka waa hees haddaan ka daawoobo
I belong, I belong.
haddaan ka daawoobo dar alle mar kale dib ugumaan noqdeen codkaasi baxsan ee khadiijo fooday idaacaddeenii dhallinyarada maanta ayaynu kusoo afmeeraynaa ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah sahre cabdi axmedba waxaan idin leenahay codkaasi khadiijo fooday dhegihiina aan uga sii tagno intaynu mar kale ismaqlayno nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.